الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkeennii caqiidatu ahli اlxadiiث ama salaf الصaalix lilimaam abi cuhbaan الصabuni raxmat اllahi tacaala calayh lilimaam abi cuhbaan الصabuni waxaynu maraynaa ru'yat اlmu'miniina rabbahum ywma alqiyaama yowma alaakhira mu'miniinta iyo aragtidooda ilaahay ay arkayaan subxaanahu wa tacaala maalinta dambe wayashhadu waxay ka markhaati kacayaan ahla sunnati qolooyinka sunnada loo nisbeeyey ehelka u ah ana almu'miniina qolooyinka mu'miniinta ahi yarawna rabbahum rabbigooda inay arkayaan yowma alqiyaamati tabaaraka wa tacaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah waxay ku arkayaanna waa biabsaarihim indhahooday ku arkayaan ilaahay way arkayaan subxaanahu wa tacaalaa indhahooday ku arkayaan oo taa macnaheedu waxa weeyaan aragtidii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa la arkaya maalinta qiyaamaha ah dhowr xaalaba way dhici doontaa xaaladu waxa weeyaan khalqigii oo dhan oo isku dhex jira oo mu'minkoodii leh faasiqoodii faajirkii leh iyo xaalad mu'miniinta khaas u ah ilaah in la arkayo subxaanahu wa tacaala allahna subxaanahu wa tacaala adduunkan aan lagu arkaynin qofkii yidhaahda ilaahay adduunkaa lagu arkay subxaanahu wa tacaala waa kaadib beeniye kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala laa tudrikuhu alabsaar wa huwa yudriku alabsaar wa huwa alatiifu alkhabiir laa tudrikuhu alabsaar ilahay indhuhu maha arkaan subxaana wa tacaala adduunyadan suurtagal ma aha adduunyadan suurtagal ma aha ambiyada ilaahay rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada ilaahay saalixiinta ah cid ilaahay subxaana wa tacaala sheegan karaysa inay aragtay oo dhulkan ku aragtay suurtagal ma aha mana dhacayso mana dhicin qofka sheegtaana cid kaluu arkay shaytaan iyo wax la mid u arkay ama ilaahay aragtidiisa subxaanaه wa tacaala fi اlaakhira ahlu الsunna waاljamaca waxay aaminsayen in la arkayo oo ilaahay la arkayo subxaanaه wa tacaala axaadiis badan oo mutawaatir oo can rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam ayaana tilmaamaysa aimada islaamkana kutubbayba ka alifeenba imaamu daari quطni raxmat اllahi tacaala calayh kitaab الru'ya kitaab la yiraahdu leeyahay kitaabka aragtida oo macnuhu yahay aragtida ilahi subxaanaه wa tacaala halkaasuu ku soo aroorinayaa axaadiis aad u badan oo tobaneeyo gaaraya imaam abi bakr alaajuriyi raxmat اllahi tacaala calayh isna kitaab buu leeyahay aru'ya ugu magac daray culamaء ahli الsunnati waاljamaca kutub alcaqaa'id waa kaga waramaan baabkaa isagaa baab khaas ah weeyaan o ay tilmaamaan axaadiista ku soo aroortay qof walbaba markaa intuu kitaabkiisa ku soo arooriyey uu ka tilmaamayo bal intaa horteed ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimku inoogu sheegay in la arkaya maalinta qiyaamaha waxa ay ku nimcaystaan ahluljanna markay jannada galaan nimcada ugu weyn oo aragtida ilahay weeyahay subxaana wa tacaala allana qur-aanku inoogu sheegay subxaana wa tacaala bu'siga iyo dhibaatada ugu xuno gaarta ahlu naarkana waxa weeyaan inaysan ilaahay arkaynin subxaana wa tacaala kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waaba laga xijaabaya ilahi subxaana wa tacaala baaska ugu daran weeyaan iyo dhibaatada ugu daran iyo mashaakilka ugu daran ee gaara dhanka kale ilaahi subxaana wa tacaala qolooyinka mu'miniinta wuxuu inoo tilmaamay wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira way eeganaysaa oo rabbi bay arkaysaa subxaanah wa tacaala wejiyaashaasi aragtida ilaahay marka wax la arko ee lagu necmaysta ayay ugu nicmo badanta markay jannada galaanna waxa ugu weynay ku necmaysanayaan waa aragtida ilaahay weeyaan subxaanah wa tacaala aragtida ilaahay subxaanah wa tacaala waxaa la arkayana waa maalinta qiyaamaha adduun lagu arki maayo ama adduunkani ma dhici karaysaa in ilaahay lagu ru'yoodo ru'ya lagu arko waa dhici kartaa waa dhici kartaa calaa xasabi iimaani اlinsaan way dhici karaysaa walidaalika ahlu sunna waljamaca ay aaminsan yihiin in la arki karayo uu soo aroorinaya imaamu daarami raxmat اllahi tacaala calayh min aلtaabiciin inay odhanayaan waa jaa-is weeyaan way bannaanta sheekh alislaam ibna taymiya soo naqlinaya sidaasi la eg wagayrihi min alculamaa in ilaahay la arki karayo ru'yo lagu arki karayo laakiin waxaad ogaataa ru'yada ilaahay subxaanah wa tacaala shayطaan intuu ku yimaada ilahay inuu iska kaa dhigo subxaana wa tacaala waa muxtamil wey waa suurtagal weeyaan shayطaan intaad ru'yo ku aragto inuu ilaahay isaga kaa dhigo waa muxtamil suurtagal ah in badanoo aad aragteen ama aad maqasheen oo suufiyadoo dhahaya annaga qalamu takliif waana laga kor qaaday wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin sidaa usoo deliishanaya in waajibkii laga dulqaaday oo salaad aan laga rabin oo soom laga rabin waxyaabaha ay arkaan waxyaabahaasa ka mid a la yidhaahdaa shaydaan baa u imanaya rabbi baan ahay waajibkii waa lagaa dulqaaday salaad ma tukanayo soom ma tukanayo ma soomayo wahaakada janaabo ka qabaysan maayo kufri cad buu u bambaxaya qofkii marka waxaa iska ilaali way dhacdaa qofka inuu ku ru'yoodo tarjamada sheekh cabdilqaadir aljilaani raxmat ullahi tacaala calayh marka laga soo naqlinayo tarjamadiisa waa la soo sheegaa inuu ilaahay ku ru'yooday subxaanah wa tacaala bal min culamaa'i alcasri waxaa ka mid ahaa qaybo ka mida iyaguna tilmaamaya sidaasi la eg wacalaayata xaal waa bannaan tahay culammadii salafkaa qaba in ilaahay lagu ru'yoon karayo subxaanah wa tacaala calaa xasabi iimaanik waxaad aragtayna iska ilaali ilaahay khilaafkeeda weeyaan subxaanah wa tacaala shayطaanna yuusan ilaahay isaga kaa soo dhigin ma dhici karaysaa shayطaan inuu isa soo suuradeeyo riyo kuugu yimaado oo ku dhaho rasuulkaan ahay maya ma dhici karto taa ilaahay waa ilaaliyo subxaanah wa tacaala ina shayطaana laa yatamahalu bi isuma kay suuradeyn karu yiri nebigu salawatu اllah wasalaamu calayh marka waa imtixaan min allahi tabaaraka wa tacaala wayashhadu waxay qirayaan ahla الsunati ana almu'miniina yarawna rabbahum rabbigooda inay arkayaan tabaaraka wa tacaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo biabsaarihim indhahooda ay ku arkayaan oo wayanduruuna ay eegayaan ilayhi xaggiisa calaa maa warada sida kusoo lagu soo arooriyey ama ay ku soo aroortay bihi alkhabar warka uu ku soo arooray sida uu ku soo arooray warka ee axaadiista nebiga loola jeedaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh can rasuuli illahi sala allahu alay wasalam fii qowlihi nebiga hadalkiisii uu yihi inakum idinku tarawna rabbakum rabbigiina aad arkaysaan kamaa tarawna sidaad u aragtaan alqamara dayixii laylata albadri habeenka caddada ay buuxdeen shan iyo tobnaadka ama afariyo tobnaadka wax la yidhahdaba macnaha nebigu wuxuu ula jeeday waxay tahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalin maalmaha ka mid a saxaabadiisa isagoo la hadlaya ayuu wuxuu ku yidhi hal tudaamuuna ma isu ciriirinaysaan dayax habeen caddo ah bartamaha cirka taagan oo wax daruura aynan ka sokaynin qofna qofka kalena ma dhahaya iiga leexaan arkay maya qof walba dhulkiisu ka arkaa sidaasoo kale aad idinkuna u arki doontaan rabbigiina subxaanah wa tacaala lafdi kalena wuxuu tilmaamayey maalin ay duhur ahoo qoraxdu bartamaha cirka marayso wax daruurna aynan ka sokaynin miyaa qofna dhahayaan arkay iga leexo maya sidaasoo kale aad idinkuna rabbigiina u arkaysaan maxalka nebigu uu ka warramayana waxay tahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xagga ru'yada aragtida ilaah in la arkayo khalqigana ay arki doonaan qolooyinka jannada galana si khaasay u arki doonaan oo waxay leeyihiin maalin lagu magacaabo yowmu lmasiid oo macnaheedu yahay sida maalinta jimcada dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan masaajidadii sidaasi la eg bay isugu iman doonaan yowma almasiid waxayna arki doonaan ilaahi subxaanah wa tacaala qowl cabdullahi bni mascuud laga warinayey bacda riwaayaatna xadiid baa lagu tilmaamaa lakin laysa bisaxiix qowl cabdullahi bni mascuud laga warinayey radi allahu tacaala canhu wa ardaa ayaa wuxuu odhanayey sidaad usoo kala horeysaan jimcada ayaad aragtida ilahayna u kala hormari doontaan haddii jannada la galo haddii jannada la galo sida adduunkan aad ugu soo kala horeysaan jumcadii yaad ugu kala hortegaysaan ilahay aragtidiisana subxaanah wa tacaala waa qowl cabdullahi bni mascuud leeyahay radi allahu tacala canhu wa ardaa maaha xadiid nebiga loo rafcinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida saxa ah marka markii jannada la galo dadka mu'miniinta rabbigooda waa arkayaan nebiguna wuxuu yidhi inakum idinku tarawna waad arkaysaan rabbakum rabbigiina kamaa tarawna saaad u aragtaan alqamara dayixii leylata albadri habeenka caddadaa watashbiihu xagga isu ekaysiinta iyo mihaalka iyo tilmaantu waa maxay fii hada alkhabari warkan isaga ah tilmaantiisu maxay tahay tilmaanta nebigu uu kaga warramaya waxay tahay warkan isaga ahi waxa weeyaan waqaca lilru'yati biاlru'ya aragtidu indhuhu inay arkayaan ilaahay subxaanah wa tacaala laa lilmar'i bilmar'i oo ah waxa la arkaya waxa la arkaya la mid maha dayaxan markaad aragto inuu kooban yahay oo uu sidii garaangartii wareegsan yahay ishaada markay arkaysana waa yar yahay cirkaadna ku aragtay bartamihiisa habeenkaa caddada ah ilaahay ma sidaasoo kalea loo arkayaa maya ee waxa laga warramaya waxay tahay xagga aragtida unbaa laga warramaya waad arkaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ee ma aha sida dayaxan u kooban yahay oo kale ilaahay subxaana wa tacaala oo sidaas ahaad arkaysaa laa xaasha lagama wado sidaas weeyaan waa tashbiiha tilmaanta halkan laga laga warramaya waxay tahay in la arkaya ilaahay laakiin aynan ahayn aragtidaa hareeraysan ee kooban ee loo arkaya dayaxa oo kale inaynan ahayn walakhbaaru alwaaridatu wararka ku soo arooray fi ru'yati xagga ru'yada alle subxaanahu wa tacaala mukharajatun waxaa lagu soo saaray fi kitaabi alintisaar kitaabka la yihahda alintisaar imaam ibnu jariir aabari baa iska leh raxmat ullahi tacala aleyh moxamed ibnu jacfar moxamed ibnu jariir abu jacfar aabari raxmat ullahi tacala aleyh ayaa iskale biuruqihaa maca uruqihaa weeyaan uruqdeedii iyadoo ay weheliso halkaasaa lagu soo arooriyey iyadoo looga warramayo ilaahay subxaanah wa tacaala sida loo arkayo maalinta qiyaamaha allahna subxaana wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay in badan isagoo inooga warramaya in ilaahay la arkayo kuwa jannada galana rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada axsanu lxusna waa jannadii weeyaan kuwii wanaagga sameeyey waxay leeyihiin alxusna jannay leeyihiin wa ziyaadana waa leeyihiin ziyaadadaasi bi culamaa tafsiir iskuma diidano waxa weeyaan ru'yada ilaahay ilaahay waa la arkaya subxaana wa tacaala marka jannadiina way galeen aragti ilaahayna waa heleen subxaana wa tacaala aliimaanu biاljanati wاnnaari waanahumaa makhluuqataani laa tanfiyaani abada sheekha halkan wuxuu kaga hadli doonaa raxmat ullahi tacaala calayh laba shay oo waxa weeyaan jannada iyo naarti jannaduna waa shay makhluuq ahoo ilaahay abuuray subxaanah wa tacaala naartuna waa shay makhluuqoo ilaahay abuuray subxaanah wa tacaala xadiidkii fi saxiixayn ku soo arooray nebigu waa inooga warramay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh labadoodu inay doodeen luqadda ay ku doodeen iyo siday u doodeen ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala laakiin doodda dhex martay baa la inooga warramoo waxaa la yidhi jannadiina naartiibaa waxay tihi aniga xaggayga waxaa ahaaday kuwii mutakabiriinta ahaa iyo jabaabiradii iyo dadkii caloolyo weynta ahaa ee dunida markii lagu noolaa kibirkiiyo isla weynanka bandaa isqaadqaadi jiray jannada gudaheedana waxaa ahaaday kuwii ducafada ahaa ee masaakiinta ahaa ee la layn jiray ee dhibaataysnaa adduunka markii la joogay markaasaa jannadii waxay tihi rabbiyow maxaa dhacayo aniga kuwan xaggayga loo yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa la hadlayo midna isagoo odhanaya inay tahay cadligiisa iyo ciqaabkiisa uuna ku cadaabayo cid allaale cidduu doono rabbi ta kalena inay tahay raxmo iyo naxariis rabbi subxaanah wa tacaala uguna naxariisanaya cidduu doono isagoo tilmaamaya rabulcizi jala wacalaa markaasuu rabbi wuxuu ballan qaaday walikulli waaxidin calaya mil'uhaa mid walba oo labadiinna ka mid ahna waxaan ballan qaadayaa inaan buuxiyo waxaan ballan qaadayaa inaan buuxiyo iyadoo la og yahay naartu nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin isagoo saxaabadiisa la fadhiya ayay shinqar maqleen markaasuu ku yidhi war shinqartan ma garanaysaan maya rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa dhagax laga tuuray gebiga jahannama hoosna ugu sii socday gunteedana hadda gaaray toddobaatan sanuu hoos u sii socday hadduu gunteedii gaaray salkii hoose iyo qacrigeedii hadduu gaaray rabbina wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wa taquulu hal min masiid weli waxay leedahay wax ziyaada a ma jiraan rabbina wuxuu yidhi subxaana wa tacaala calaya mil'uhaa inaan buuxiyaan ballan qaaday jahannama inaan ballan qaadaa waxaan ballan qaaday inaan buuxiyo waa sida rabbi uu ballan qaaday subxaana wa tacaala mar hadday sidaas tahay haddaba waxay inoo tilmaamaysaa riwaayadahaasoo idin inay jannadu naartu tahay wax makhluuq ah mar haddii dhagaxba gebigeedii laga tuuray ay sii socotay toddobaatan sano kadib gunteedii ee gaaray waxaaso dhan waxay tilmaamayaan inay tahay wax makhluuqo ilaahay abuuro mar hore laga faraxashay sugaysana ciddii la gelin lahaa jannadana sidaasi la eg weeyaan allahna subxaana wa tacaala in badan qur'aanka hadduu jannada tilmaamo naartana waa tilmaamaa haddii naarta la tilmaamona jannada waa la tilmaamaa waa la isdaba dhigaa hadalkooda hadalkooda waa la isdaba dhigaa iyadoo rabbi inoo tilmaamayo subxaana wa tacaala bishaaro loogu bishaareynayo qofka wanaagsan iyo argagaxgelin weeyaan la argagaxgelinayo qofkaanaan fiicnayn oo la leeyahy war hoy hako arrintan iyadaa ka har waxaanaad samaynaysa ka har ilahay ciqaabkaasuu diyaarsaday subxaana wa tacaala axaadiidta nebiguna calayh isalaatu wasalaam wax la koobi karaya ma aha uu kaga warramaya naartii iyo jannadii labadiiba xadiidu lisra walmicraaj fi saxiixayn waghayrihima ku soo arooray ayaa u daliila rasuulka calayh isalaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey inuu jannadana soo maray naartana soo maray jannadiina tegey naartiina tegey qolooyinka ku jira soo arkay nebigu calayh isalaatu wasalaam jannada inay u badnaayeen fuqaraau hadihi اlumma naartuna inay u badnaayeen annisaa haweenki yaa macshar الnisaءi taصadaqna fainii ra'aytu kuna akara ahli الnaar xadiidkii kalaa odhanayay war hoy ma kulankan haweenka aho isagoo maalintii ciidda hayse gaara oola hadlaya nebiga calayh الsalaatu wasalaam dumarkii ayuu wuxuu ku yeehi war hoy macshar الnisaa kulankan dumarka ahow taصadaqna fainii ra'aytu kuna akara ahli الnaar wax sadaqaysta waxaan idin arkay inaad tihiin kulanka kulankiinan waxaan idin arkay ama dumaro waxaan idin arkay kuwa ugu badan ee naarta gelaya inaad tihiin iyaga iyo wixii jabaabirada ahaa mutakabiriintii iyo wixii lamid a akhniyadii waxaasoo idil baa gelaya amaa naartii fuqarada iyo masaakiintii iyo wixii la liidayay baa gelaya iyaguna ama jannadii weeyaan taasina sidaas ay u kala leeyihiin nebiguna waa tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waxyaabihii uu kusoo arkay khaasatan naarta iyo qolooyinka uu soo arkay nebigu calayh isalaatu wasalaam ru'yadiisii habeenkii jibriil iyo mikaail ay u yimaadeen nebiga kaxeeyeen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee uu naartay arkay qolooyin la cadaabayo ee uu dul maray nebigu calayh isalatu salaam ma haaula markuu yihaahdaba nebiga calayh salatu salaam laga sii kaxaynayo qolo kaluu sii maraa maxay yihiin kuwan sidan loo ciqaabayo soo kac baa la yidhaahdaa kuwo kaleu u tagaa soo kac baa la yihahdaa kuwo kaleu u tagaa kasoo tag baa la dhahaa waxaasoo idilbu nebiga soo maray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh macnuhuna waxay inoo tilmaamaysaa inay tahay naartii iyo jannadiiba wax ilaahay subxaana wa tacaala mar hore ebiyey oo dhammeeyey oo abuuran weeyaan waa la abuuray wax la abuuri doono ma aha wax hadda kadib la abuuri doono iyo hawl la qaban doono toona ma aha ilaahay mar hore uu subxaana wa tacaala abuuray xadiid cabdullahi bni camr bni caas uu warinayey xasanna ah mustadrag xaakimna ku sugan bal musnad iyo imaam axmed ku sugan iyo keyrkiisa tirmidigana waa warinaya ayaa wuxuu odhanaya rasuulku salawaatu ullah wasalaamu caleyh ayaa noo soo baxay maalin maalmaha ka mid ah haddaanu nahay saxaabadii isagoo gacantiisa midigta ah nebigu calayhi salaatu wasalaam kor u qaadayoo odhanaya kitaabkii kitaab baa halkan ah ilaahay uu ku qoray subxaana wa tacaala ahla aljanna biasmaa'ihim wa asmaa abaa'ihim wa asmaa qabaa'ilihim magacyadooda iyo magacyada aabbayaashooda iyo magacyooyinka qabaa'ilkooda iyo meelihii ay ka dhasheen waana la dhameeyey ilaahay subxaana wa tacaala sidaasay ku ahaatay gacantiisa bidixdu kor u qaaday sidaas si la eg nebiga calayh isalaatu wasalaam biasmaai ahli nnaari wa asmaa aabaihim wa qabaa'ilihim ayaa ilahay halkaana ku qoray subxaana wa tacaala macnaha taasina waxayna tusinaysaa in ilahay subxana wa tacaala hawshaasi dhameeyey waxa adiga lagaa rabo maxay tahay markay saxaabada nebiga weydiiyeen waxa weeyaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh icmaluu fakulun muyasarun lima khuliqa lah wixii laguu abuuray yaa laguu yasiraya adigu camal baa lagaa rabaa wa hadaynaahu najdayn weeyaan labadii dariiqna waa lagu caddeeyey caqlina waa lagu siiyey hawshaan adaa lagu xilsaaray ma shaydaan baad wehel ka dhigataa mise rabbi subxaanahu wa tacaala iyo inta saalixiinta aad wehel ka dhigataa markay naarta galaan ahlu naarka waxyaabahay aad iyo aad ugu cataabayaan baa waxaa ka mid a yaa laytanii ittakhadtu maca rasuuli sabiila khaliila yaa waylata laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalnanii can dikri bacda id jaaanii saas ilaa akhirkeeda fi suurati furqaan laytanii lam atakid fulana khaliila haddaanan ka dhigan lahayn hebel saaxiib maxaa yeelay laqad adalanii can dikri bacda id jaaanii markii aayaadka ilahay ii yimaadeen waa iga leexiye waxa ugu badane marka dariiqa ilahay kaa leexinaya subxaana wa tacaala sababna u noqonayaan naarta inaad gasho waa saaxiibka weeyaan waa shaytaanu saaxiib laga dhigto saaxiibada xunxun kuwaasa ugu wacan nebigaa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiid cabdullahi bni mascuud ee fi saxiixa ku sugnaa wuxuu odhanaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xariiq dheer buu sidaa u jeexay markaasuu dhinacyadeedana xariiqo yaryar ka jeexay markaasuu wuxuu akhriyey wa ana hada siraaطii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih aayaddii fi suurati ancaam kani waa waddadaydii toosneed buu yidhi rabbi jala wacala qaada ha qaadinaa waddooyinkan iyo wadiiqadaha yaryar ee dhinacyadeeda ka fulaya nebigu wuxuu yidhi alayhi isalaatu wasalaam waddada rabbi wataa dheer dhinacyadeeda waxaa ahaaday albaabo iyo waddooyin yaryar alba waddadaa yar waddo ma jirto ka baxda waddadaa weyn ilaa wa calaa ra'siha shayطaan shaydaan baa taagan odhanaya dadka kaale halkan kaale halkan waddadii weyneeda la hayay iyo dhabbihii weynaabuu dadka ka leexinaya wadiiqadaha yaryarka abuu rabaa inuu kugu leexiyo waa kuwii isaga samaystay weeyaan wadiiqo yaryar uu soo samaystay afkana u soo geliyey jidkii weynaa ee rabbi tabaaraka wa tacaala kaasuu dadka rabaa inuu qaadsiiyo si ay waddada ilaahay uga leexiyo subxaana wa tacaala marka jannaduna waa abuuran tahay naartuna waa abuuran tahay rabbi subxaana wa tacaala qur'aanka kariimku wuxuu ku odhanayaa tabat yadaa abi lahabin wtb ma aغnى canhu maaluhu wma kasab rabbi muxuu yihi sayaslىa naara daata lahab abulahabna goormuu dhintay kun iyo afar boqol iyo labiyo soddon baan hijriyada maraynaa ka hor buu dhintay nebiga alayh الsalatu salaam oo maka jooguu dhintay kun iyo saddex boqol iyo afartan sano weeyaan takriiban waxa uu mootan yahay wax ku dhow taana macnaheedu waxay daliil u tahay rabbi subxaana wa tacaala isagoo nool ayuu wuxuu yihi sayaslىa naara daata lahab waaba geli doonaa naar marka warkaa la leeyahay abilahab dhulkuu ordaya waa socda waa soconaya wamra'atuhu marka la leeyahay umu jamiila islaantii la dhihi jirayna dunida inay ordaysaa oy soconaysaa naartaasaana rabbi u ballan qaaday naar abuuran bay ahayd waxa loo ballan qaaday marka aliimaanu biاljannati in la rumeeyo jannadii iyo wannaari wa annahumaa iyaguna inay yihiin makhluuqataani kuwa abuuran laa tanfiyaani abadan weligoodna aynan dhammaanaynin wayashhadu waxay qirayaan ahlu sunnati oo wayactaqidu ay ictiqaadsan yihiin ana aljannata iyo wannaara makhluuqataani inay yihiin laba abuuran wa annahumaa iyaguna baaqiyaani inay baaqi noqonayaan oo laa yafniyaani aysan dhammaanaynin abadan weligood jannada iyo naartii weligood waa baaqi noqonayaan jannaduna waa khaalidiina fiiha abadan ahlu naarkana waa khaalidiina fiiha abadan intii mu'miniinta ahayd ee cusaadda ahayd marka laga soo saaro sidaynu soo marnay khaalidiina fiiha abadan baa alla yidhi subxaana wa tacaala waa ku waarayaan meesha ayada rasuulkana waa inoo tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in mowdkii iyo geeridii oo lasoo suuradeeyey sidii neef idaa laga soo dhigay geese leh in la keenayo bayna aljannati wannaar halkaana lagu gowrici doono qolo walbana lala hadli doono la dhihi doono khuluudun bilaa mowt jannadu intii ku jirtayna waa loo dhawaaqayaa way soo hanqaltaagayaan intii naarta ku jirtayna waa loo hanqaltaagayaa way waa lala hadlayaa way soo hanqaltaagayaan halkaa markay soo eegaan baa waxaa la leeyahay ma garanaysaan nacam waa geeridii bay leeyihiin geeridii baa la gowracaya markaasaa loo leeyahay khuluudun bilaa mowt qolo walbaba meesheeda ha ku waarto iyadoona geeri la jirin wax geeri aho dambe ma laha halkaasay marka ku waarayaan khaalidiina fiiha abadan waana sidaas siday aaminsan yihiin ahlu sunna waljamaaca ma jirtaa sheekh alislaam ibna taymiya qowlka laga soo naqlinaya ah bifanaa'i naar maya ma jiro qowlkaa isaga ah naartu inay dhammaanayso miyuu qaba ibnu taymiya maya ma qabin imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacaala calayhi waa soo naqlinayaa qowlka isaga ah iyo in allaaliya intii qabtay ahlu sunna waljamaca culimadii hore maxaa yeeley qaybo ka mid ah waxay aaminsan yihiin laabihiina fiiha axqaaban aayadda rabbi subxaana wa tacaala uu kaga hadlayo laabihiina fiiha axqaaban bilugati alcarab bay dib ugu laabanayaan axqaab maxaa la yidhaahdaa zaman tawiil ah zaman dheer markay ku jiraan ayaa laga soo saarayaa macnuhu sidaas weeyaan maxaa la samaynayaa waa la baabi'inaya markaa ka dambe laabihiina fiiha abadan naarta siday ugu jiraan muddo zaman dheer ayaa la baabi'inaya iyaga iyo naartiiba khalaas waa laga takhalusaya saasay qabaan wax badanna ma aha oo afraad mucayan ah weeyaan aan badnayn sida laga soo naqlinaya tafsiirka isaga ah laakiin sida ay qabaan ahlu sunna waljamaaca ijmaacana ah waxa weeyaan laabihiina fiiha axqaaban in ay tilmaamayso wakti dheer aanan xadna lahayn maxaa yeele khaalidiina fiiha abadan buu rabbi yihi subxaana wa tacaala abadanna macnaheedu khaalidiina iyo abadan baa laysdaba dhigay labaduba ay tilmaamayaan abadiya tawiil ah aanan kala go'na lahayn wax joogto ah weeyaan aanan kala go' lahayn khaalidiina waa waaritaan fiiha gudaheeda abadan weligood waaritaan weligeed ah weeyaan macnihi aan kala go' lahayn sidaasaana sax ah weeyaan imam ibn alqayim raxmat ullahi tacaala calayhi kitaabkiisa xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax buu kusoo naqlinayaa aqwaasha ayadaa qofka doonaya inuu dib ugu laabto ama sheikh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh musanafaadkiisa meelna kagama sugna inuu qowlkaa isagu qabo qowlkaa inuu qabo meelna kagama sugna ولذلك إمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه wuxuu alifay kitaab uu kaga hadlayo inay jannada iyo naartuba ama naartuba inay tahay wax aan dhammaanaynin weligeedna baaqi ah wayashhadu waxay qirayaan ahla sunnati oo wayactiqidu ay ictiqaadsan yihiin ana aljannata iyo wannaara makhluuqataani inay yihiin laba makhluuq oo ilaahay abuuray wa anahum ayagu baaqiyaani inay baaqi yihiin oo laa yafniyaan aysan dhammaanaynin abadan weligood wa ana ahla aljannati qolooyinka jannada galayna laa yukhrajuuna minha laga saari maayo jannadii abadan weligood iyaguna qofku hadduu janno galana jannada lagama saaro weligeed naarta kuwa galay in laga soo saaro waa dhici kartaa ee mu'miniinta ah ee cusaada ah ilaah inuu ka soo saaro way dhici kartaa subxaana wa tacaala laakiin janno qof galay oo laga soo saaray meella laguma hayo kitaab qur-aanna laguma hayo aayadaha qur-aanka ah xadiidna mina laguma hayo salawaatu اllahi wasalaamu caleyh noocyadiisa kala duwan aqwaal ahli اlcilmina ma laha ahl cilmiga muctabarkaynu ka hadlaynaa ahl اjanai ahluljanuhuna laa yukrajuuna minha laga soo saari maayo jannadii abadan weligeed oo haddii jannada layska soo saarayo qofna camalka uu samaynaya maanta waxba uma tarteenba marka hawsha iyada ee maanta lagu mashquulsanya waxba unooma tarteen marka maxaa yeele kii jannada galayna haddii laga soo saaraya kii narta galana le waa laga saaraya haddii meel kalea sii jirta weeyaan macnuhu adduunkana la iska saarayo kii ku necmaystay adduunyadana waa laga qaadaya kii ku rafaadayna waa laga qaadaya labadaba geeri baa ilaahay subxaana wa tacaala u ballan qaaday xayaat albarzakhiya u gudbayaan iyo xayaat alaakhira taasaa ilaahay ballan qaaday subxaana wa tacaala mar haddii taa ilaahay ballan qaaday aakhiradu waa meesha dambe ee aanan meel looga sii tallaabsanaya aynan jirin wa ana ahla aljannati laa yukhrajuuna laga saari maayo minha jannadii abadan weligood wakadalika sidaasoo kale ahla naari iyaguna aladiina hum ahluha iyaguna ehelka u ah oo khuliquu loo abuuray lahaa naarta loo abuuray laa yukrajuuna abadan weligood laga saari maayo meeshan iyadaa sheekhu wuxuu ku kala farqinayaa naarta dadkii galaygu rabaa inuu kaaga dhigo laba fariiq inay yihiin laba qola naarta gelaya qolana waa qolo naarta loo abuuray oo aan weligoodba laga saaraynin qolana looma abuurine caasinima u geysay janna naarta inay galaan waa lagu xabisay xoogaa xabsi iyo waxaa looga dhigayaa dembigooda meel looga soo tirtiro oo ahlul iimaan bay ahaayeen iimaan bay lahaayeen islaamnimay lahaayeen xoogaa waa simbirraxdeen simbirraxoodii baa rabbi kaga soo gudaya subxaana wa tacaala marka lagu soo yaro ciqaabo naartii ayay jannada ku dambaynayaan naarta waa laga soo saaraya man kana fii qalbihi mihqaala dara min aliimaan xadiidka nebigaa saa ohanaya salawatu llah wasalaamu aleyh saxiixa qof mihqaalu dara qalbigiisa ay ku jirto oo iimaana ilahay naarta waa ka soo saaraya subxaana wa tacaala qolooyinkii jahanamiyiinta u dambeeya oo laga soo saaraya iyagana ilahi subxaana watacaala uu ka soo saaraya wax khayrna aanan samaynin wax intaa ka dambeeya khalaas weeye khaalidiina fiiha abadan ibliis iyo acwaantiisii weeyaan iyo kafaradii aan ilaahi subxaana wa tacaala tawxiid marna oola imanin weligood laga saari maayo wa yu'maru bilmowti geeridii baa waxaa la farayaa in la gowraco oo fa yudbaxu waa la gowracayaa calaa suurin derbi baa lagu gowrici doonaa bayna aljannati u dhexeeya jannadii iyo wannaari naarta u dhexeeya geeridii naf ahaanteedii baa lasoo suuradaynaya qolyin baa waxay yidhaahdeen oo geeriduma suuray leedahay geeri unbaaba naqaanaayo geeriduma suurad bay leedahay arwaaxdan ba oo wax jira weeyaani ruuxda adugu intaan lagu abuurin ka hore in jasadkaagiiyo ruuxdaada laysu keenin ruuxdaadu waa abuurneeda maxay ahayd marka jasadkan la geliyo unbaa bini aadan aada noqotay xayawaankanna marka ruuxdoodii la geliyo jasadkaa unbay xayawaan noqdeen maxaad ahayd ka hor waxaad ahayd lama yaqaano ilahay baa yaqaano subxaana wa tacaala yasaluunaka can اruuxi maxaa la yihi qul ruuxi min amri rabbi ilaahay baa yaqaano subxaana wa tacaala wax la dareemi kara maaha naftaa ka baxday qofkan waa meyd baa lagu leeyahay halkanuu jiifaa isaga iyo kii hurday waxba isma dooriyaan nafta ka baxday maxay ahayd say u ekayd intay dhannayd xaggey kaga jirtay jirka la garan maayo min amri rabbi weyaan ilahay baa yaqaano subxaana wa tacaala geeridana sidaasoo kalea ilaahay subxaana wa tacaala u abuurayaa geeridii naf ahaanteedii baa la abuurayaa waa la gowracayaayoo derbi baa la dusha laga saarayaa u dhexeeya jannada iyo naarti si ay kulli ugu wada arkaan markaasaa loo dhawaaqayaa la leeyahay ma taqaanaan haa waa geeridii markaasaa la gowracayaa oo la leeyahay geeri waa dhammaatay marka wixii geeri ahaa ee la dhihi jiray waa la dhintaa waa dhammaatay hawshaasi dhimasho la-aan baa sugnaatay sidaa weeyaan marka wuxuu yihi sheekhu wa yu'maru waxaa la faraa bilmowti geeridii oo fa yudbaxu waa la gowracaa calaa suurin derbi baa lagu gowracaa bayna aljanati udhexeeya jannadii iyo wanaari udhexeeya halkaasaa lagu gowracaa wayunaadii waxaa dhawaaqa almunaadi ku dhawaaqaya yowmaidin maalinta oo wuxuu leeyahay yaa ahla aljannati warhoy qolooyinkiina jannada galow khuluudun waaritaan baa idiin sugnaaday walaa mawta aanan geerina ma jirto walaa mawta geerina ma jirto inta jannada gashaay jannada saad u gasheen weeyaan geeri dambana ma leh wayaa ahla annaari inta naarta gashaay idinkuna khuluudun waaritaan baa idiin sugnaaday walaa mawtun geerina ma jirto calaa maa warada bihi sida uu ku soo arooray alkhabaru asaxiix warkii dhabta ahaa can rasuuli llaahi sala allahu alayh waali wasalam xaggiisa warkii dhabta ahaa ee nebiga ka sugnaaday wuxuu tilmaamayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh qolo walba inay meesheeda gelayso wax ka dambaynayaana aysan jirin halkaasi khalaas weeyaan oy ku waarayaan jannada haddii la galana qolooyinka iyagaa waa ku waarayaan bilaa mowt wixii naarta galay intii mu'miniinta ahayd marka laga soo saaray cusaadda ahayd inta dambe waa ku waarayaan bilaa mowt geeri la'aan qolo walba halkaasay ahaanayaan marka khaalidiina fiiha abadan sida allana uu tilmaamay rasuulkuna tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh akhbaarta saxiixa ahayd ee sariixa ahayd sida sheekhuba tilmaamayo maxaa yeele alle subxaana wa tacaala qur'aanku ku tilmaamay inaysan kala go' lahayn laa yufataru canhum wax kala goyn a ma lah wa hum fiihi mublisuun waana ku waarayaan kala goyn ma leh daaئima وأbadا halkaas weeyaan الإimaan qwl وعml يزيid وينqص waxyaabahay aaminsan yihin aهluلsuنة والجamاعة waxaa ka mida iimaanka waxa la yihaahdo inuu yahay qowl iyo camal wax afka lagaga dhawaaqo iyo wax qalbiga lagaga اعtiqaadiyo iyo wax camal ahoo ficil ahoo lala yimaado wax ficil ahoo lala yimaado intaasuu iimaanku ka kooban yahay yaziidu waa kordhaa wuxuuna ku kordhaa waa acmaasha saalixa ah wixii khayr iyo wanaag ah waxaasuu ku kordhaa wayanqus waa nuqsaamaa oo bilmacsiyati buu ku nuqsaamayaa weeyaan macnaheedu sida rabbiba tilmaamay subxaana wa tacaala waladiina اhtadow maxaa la yidhi zaadahum hudan waataahum taqwaahum ilaahay subxaanah wa tacaala zaadahum hudan hanuun buu u ziyaadinayaa waataahum taqwaahum taqwadoodana ilahay waa siinaya subxaana wa tacaala taasna macnaheedu waxay tahay in iimaanku ziyaadayo waa nuqsaamaya oo wuxuu ku nuqsaamaya waa macaasida weeyaan waana waxaynu dareemayno xayaatadeenna yowmiga ah markaynu samayno ashyaa wanaagsanna khayr iyo wanaag aan samaynona iimaankaagu waa ziyaadayaa khayr iyo wanaag baad ziyaadsanaysaa haddaad xoogow ka yara maqnaatid salaadihii shanta ahaa iyo jamaacadii jimcadiina ay kuu goyso xalaqaadkii cilmiga ahaana aad kaba tagtaba nuqsaan baad dareemaysaa wixii shalay aad si uga gelgelanaysay maanta ka gelgelan maysid maanta waa kuwa caadi weeyaan oo dhibaato ma leh waxaasna maxaa keenaya iimaankaagaa shalay qawi ahaa oo xoog badnaa maantana iimaankaagaa naaqis noqday iimaankaagii baa nuqsaani ay gashay qaala raximah llah sheekhu wuxuu yihi wa min madhabi ahli اlxadiidi ahli اlxadiid madhabkooda waxaa ka mid ah ana aliimaan ana aliimaana iimaanku qowlun weeyaan iyo wa camalun wa macrifatun macrifo weeyaan yaziidu waa ku kordhaa biaacati aacadu ku kordhaa iyo wanaagga iyo khayrka oo la sameeyo wayanqusu wuxuu ku nuqsaamaa bilmacsiyati macsiyadu ku nuqsaamaa macsiyada ayaa la samaynayana waa ku nuqsaamaa weeyaan oo macsiyadu markay dadka sameeyaan waa ku nuqsaamaya iimaankii nacam sidaas weeyaan iimaanka waa ku nuqsaamaya qaala raximah llah wuxuu yihi sheekhu isagoo sanadkiisii ka warramaya qaala muxamed bni caliy bn alxasan bni shaqiiq baa wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey abaa cabdillaah axmed ibni xambal imaam axmed ibn xambal ardaygiisii weeyaan ayaa waxaan weydiiyey can aliimaani fii macna ziyaadati wanuqsaan iimaankaan weydiiyey oo maxay tahay iimaanka macnaha loola jeedo inuu ziyaadayo nuqsaamayana maxaa yeele iimaankan isaga ahi waa dhowr iyo toddobaatan qaybood weeyaan darajo dadkuna darajaadkaasay ku kala sugan yihiin qofna darajaadkaa u buuxa qof waa xoogaa waa buuxaa laakiin waxbaa ka yaro dhiman qof meel dhexuu taagan yahay qof waa yaro hooseeyaa qofna meesha u hooseysu taagan yahayba qofna meesha u hooseysay yuu taagan yahayba marka qofku waxaa intaa unbu darajo kaga jira aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba xadiidkii nebiga ahaa salawaatu llah wasalaamu aleyh waa dhowr iyo toddobaatan qaybood iimaankii marka waa anwaac badan yahay wax walba oo khayrna waa soo gelayaan culimada islaamkuna waxay isku dayeen inay koobaan sida imaam alxaliim raxmat اllahi tacaala aleyhi imaam albayhaqi kutubay ka alifeen shucab aliimaan iimaanka qaybihiisii toddobiyo toddobaatan bay gaarsiinayeen taqriiban imam albayhaqi raxmat ullahi tacala caleyh aad buu u sharaxay ilaa uu gaarsiiyey kutub aad u badan maanta takhriijkiisa ilaa labaatan mujalad weeyaan taqriiban labaatan juz weeyaan macnihi imaam axmed bn xambal marka waxaa la weydiiyey iimaanku waa ziyaada waa arse nuqsaamaa maxay tahay macnaheedu can iliimaani fii macna ziyaadati kordhitaanka iimaanku uu kordhayo iyo wanuqsaani faqaala markaasuu wuxuu yihi xadaثna الxasan بn mحamedi الأshyb qala xadaثna xamaad بn سlmةa عan abi jacfari الkhaطmiyu عan abihi عan jadihi عan cmr bn xabiibin cumayr bn xabiibin qaala wuxuu yihi cumayr bn xabiibin aliimaanu yaziidu wayanqus faqiila wama ziyaadath wama nuqsaamuh cumayr bn xabiib baa la weydiiye o waxaa lagu yihi maxay tahay ziyaaditaanka iimaanku uu ziyaadayo iyo nuqsaanta iimaanka gelaysa maxay tahay qaala wuxuu yihi إida dakarna اllaha faxamidnaah haddaan ilaahay xusno oonu u mahad celinno subxaanah wa tacaala oo sabaxnaahu aan u tasbiixsanno ilaahay fatilka ziyaadatun fatilka ziyaadatuhu taasi waa kordhitaankiisii iimaanka uu kordhayay macnaha kullama aad khayr samayso iimaankaagu waa kordhaya markaad meel cidla iska fadhido subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar laa xawla walaa quwata illa billah astaqfir allah alcaظiim haddaad daldasho iimaankaagu waa kordhaya ajarkaagu waa ziyaadaya dembigaagii waa baaba'aya darajaad baa ilahay agtiisa kaga kordhaya wayanqusu waana nuqsaamaya oo waidaa hafalnaa sheekha wuxuu yihi cumayr bni xabiib waidaa hafalnaa haddaanu halmaanno dikriga ilaahay weeyaan haddaanu halmaanno oo wanasiinaa haddaanu hafliga waxaa la yidhahdaa qofka inay si oga muhmuhado oo waxba kala garan waayo oo wanasiinaa aanu halmaanno markaa fadalika nuqsaanuhu taasi nuqsaantiisii weeyaan oo macnuhu waa maxay inaad halmaanto ood isaga tagto ood ka fogaato dikriga ilahi subxaana wa tacaala maqaamkii lagu hayay iyo makaankii lagu hayay baad ka fogaatay inaad adiga keligaad la timaadaad ka fogaatay kii jamaaciga ahaa dikriga ilaahay baad ka fogaatay ina dikriga ilaahay marna waa fardi marna waa jamaaci dikriga ilaahiga jamaaciga salaadaha jamaacada ka mid ah iyo wixii la halmaala waa dikri ilahi oo jamaaci ah weeyaan jamaaca wixii jamaaco lagu samaynaya wixii keliba loo samaynayay markaad ka fogaatid taasi waxay daliil u tahay nuqsaanta iimaankaaga iimaankaaga inuu naaqis noqonayo iimaankaaga inuu hoos u dhacayo taasay daliil u tahay waidaa hafalnaa haddii aan si u halmaanno weeyaan oo wadayacnaa aanu dayacno macnihii waxa weeyaan dayicitaankan isaga ah inuu qofku si isaga fogaado meeshii khayr baa lagu hayaa iimaan baa ku ziyaadaya wuu arkaa inuu sheeke iska raadsado war halkan iimaan baa kuugu kordhaya sheekadan iimaan kuuguma kordhaye waa kaaga nuqsaamaysaa iimaanka malaa yacni an qiila waqaal waa naloo diiday nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxyaabihii uu nagala dardaarmay bay ka mid ahayd ee uu noo diiday nebigu wuxuu yihi alayhi isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu idin nacay wa kariha lakum qiila waqaal maxaa kanaa la yidhi keer baa la yidhi keer baa la yidhi ilahay waa idin nacay subxaana wa tacaala ka fogaada saddex shay ba ahaayeen kariha lakum qiila waqaal wa karat الsu'aali wa idaacat اlmaal su-aasha maalaa yacniga en qiimaha ku dhisnayn hadday tahay su-aal fii maxali aha ah su-aal cilmi ah su-aal qofka diintiisa iyo wixii dhibaato male taha laakiin su-aal aan macno ku dhisnayn iska weydiye wax walbaba maya waa laga fiican yahay iyo waqiila waqaala wakarat الsu'aali waidaacat اlmaal xoolihii oo ladayaco dayicitaankeeduna waa maxay wax allaalo waxaan qofka bini aadamka xaaji iyo dan iyo baahi inan waxna waa xaajiyaad waxna waa taxsiiniyaad xaajiyaadku macnaha waa waxyaabaha qofka daruuriga ah taxsiiniyaadkuna waa waxyaabaha iska ziyaadada ee mukamilaadka ah mukamilaadka ah ee qofka ziyaado u ah dheeraad u ah wuxuunan u baahnayn o dhan iska iibsanaya xoolaha iska dayacaya taafih weeyaan waa mubadiriintii alla uu sheegay subxaana wa tacala ina almubadiriina kanuu ikhwaana shayaaiin mubadirkuna waxaa la yihahdaa kan xoolihiisaba aynan u xisaabsanayn waxa uu ku iibsanayo aanan ka fakeraynin maxay yihiin wax ku anfacaya ma yihiin inan beri ilahi waa ku weydiinaya min ayna iktasaba wa fima anfaq xaggee ka keentay xaggee ku bixisay su-aal rabbi waa kuu daba taala subxaana wa tacaala idaa dakarna allaha haddaanu ilaahay xusno faxamidnaahu aanu u mahad celinno wasabaxnaahu aan ilaahay u tasbiixsanno fatilka ziyaadatuhu weeyaan waidaa gafalnaa wadayacnaa aanu dayacno oo wanasiina aanu halmaanno fadalika kaa isaga ahna nuqsaanuhu weeyaan iimaankii baa ku nuqsaamaya wallahu subxaanah wa tacala